faa'iidooyinka dhirtu u leedahay nolosha aadanaha lama soo koobi karo jarista dhirta ayaa ka dhalan karto dhibaatooyin ay ka mid yihiin nabaad guurka deegaanka daaqa xoolaha oo yaraado abaaro iyo fatahaadaha kusoo noqnoqda dalka qaar ka mid ah dhallinyarada waxbartay ee ku nool degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahin ka bixiya sida loo ilaalin karo deegaanka loogana hortegi karo xaalufinta dhirta magacaygu waa cabdicaiis maxamed xaalufinta dhirta dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay marka koobaad horta dhirtu waa bilicda deegaan horta jarista dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheenni baa inoo cunaya horta dadku intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaanu in laiska daayo nabaad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa midda kale dadka intooda badan waxaa jira dad xaabo oo isticmaala dad kaloo guryaha ku dhisa haddana macnaha dhirtii markii la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan iyo nabaad guurkan bismillah magacaygu aamin cabdi cusmaan waxaa laga dhexli karaa wallahi dhibaatooyin badan baa laga dhexli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaadguurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaadguur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolka dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibiwaa dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan hataan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan kasoo horjeednaa waxa weeyaan farintaan ku baaqayo maxaa degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhibta waayo deegaanku waa deegaankeenii dhilxaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo weliba aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago saan ugu baaqaya degmada dhooble si kastaba xaalufinta dhirta ayaa sababta isbeddelka cimilada roob yarida barakacaha dadka reer guuraaga iyo dhibaatooyin kale